الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحك بلابنيا آية كنتن يسدحاد من سورة النور qaal allahu tacaala waaqsamuu biاllaahi jahda aymaanihim lain amartahum laykhrujun qul laa tuqsimuu daacatun macruufa ina allaha khabiirun bimaa tacmaluun ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inoo soo sheegay kuwii munaafiqiinta ahaa iyo tilmaamahooda xunxun ee ay leeyihiin waxaa la tilmaamayaa munaafiqiintaas waxa nafuustooda ku duugan ee makri iyo khayaano iyo dhaar beena ah suuradda waxaa lagu soo gebagabayn doonaa digid la iskaga digayo min suluuqi dariiqi lmunaafiqiin munaafiqiinta waddadoodii in la qaado oo la raaco aadaab iyo akhlaaq kale oo weli aan laynoo tilmaaminna waaynu ka qaadanaynaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa aqsamuu way dhaarteen kuwii munaafiqiinta ahaa billaahi ilaahay bay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaarahooda meeshii u dembaysay yoolkii u dembeeyey nihaayadii dhaarahooda ayay dhaarteen dhaar la adkeeyey wey maxay ku dhaarteen lain amartahum haddii aadna amadho lain amartahum haddaa amadho wey nabiyullaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam lain amartahum haddii aada amarto layakrujunna baxeen oo baxeen inay baxayaan oo baxayaan munaafiqiintu waxay ku dhaarteen haddii nebigu amro oo nebi allow aada amadhid inay baxaan oo jihaadka aadaan waxay ku dhaarteen laykhrujunna inay baxayaan oo baxayaan baxeen oo baxeen inay ku raacayaan waxaa la yidhi markii ilaahay tilmaamay munaafiqiintu siday u jeensadeen oo ay u diideen nebiga xukunkiisa inay qaataan oo aqbalaan calayhi salaatu wasalaam ilaa waa iyagii markii iyaga loo xukumayana soo ordeeyey markii kalena jeensanayey bayto u yimaadeen waxay dhaheen haddaan na amadho inaan guryaha yaga iyo xoolaha yaga iyo dumarka yaga ka dhaqaajinno waanu baxaynaa jihaad haddaan na amadho waanu jihaadaynaa aayaddaana markaa soo degtay waxaa la yidhi qul waxaad dhahdaa nabiyullaahi maxamedo calayka asalaatu wasalaam waxaad ku dhahdaa iyaga laa tuqsimuu war ha dhaarannina ilaa dhaartooda meesha u dambaysa awal ku dhaarteen inay baxayaan oo nebiga raacayaan oo jihaadayaan ha dhaaranninaa leeyihi maxaa yeelay daacatun macruufa tafaasiir badan baa ku jira daacatukum adeecidiinnu idinka daacatun waa adeecid macruufatun la yska yaqaan idinka adeeciddiinna waaba la yaqaan afkaa wax ka adeecdaan ficilna ma leh waxaanu waxa weeyaan daacadeennu waa carabka keliya qalbiga ma jidho koo waa qowl keliya camal fal ma leh daacatukum macruufa idinka daacadeennu waa macruuf mubtada in laga dhigo khabarkiisu go-an yahay iyo khabar in laga dhigo mubtade loo soo qadaraya labadaba ama waxaad leedahay daacatun adeecid oo macruufatun macruufaa baa khayru lakum war daacadii wanaagsanayd oo macruufka ahayd ee hagaagsanayd baa khayru usoo qadar khayru lakum taasaa idiin khayr badan idiin fiican ee waxaan afkan a wax ka sheegaysaan ilaa waa munaafiqiine qowlka intaad si dhahdaan camalkii aad si kale ka dhigaysaan oo qalbigu diidan yahay taa maaha ibnu kaiirku wuxuu yidhi macnaha hore marku sheegayoo daacatukum daacatu macruuf oo ku fasiray oo daacadoodu qowl inay tahay laa ficla macahu ficil uusan la socon mar allaale markay dhaartaanna ay been ku dhaaranayaan taa waa macno macno kale wuxuu tilmaamayaa daacatun macruufa war amarkiinnu ha noqdo daaco macruufa ah idinkoo aan waxba dhaaran yaa daacada mu'miniintu ilaahay iyo rasuulkiisa adeecaan oo kale war adeeca taasaa idiin fiican ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay khabiirun mid baadin og wey hoosuu la socda bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan iyo waxaa qalbiga ku haysataan kulli qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam adiicuu war adeeca allaha ilaahay adeeca wa adiicuu adeeca alrasuula rasuulka muxamedan adeeca calayh salaatu slam waxaa la timaadaan ikhlaasu niya niyad daacada la imaada nifaaqa iska daaye ilaahay adeeca rasuulka amarkiisa u hoggaansama fain tawallow haddaa jeensataan khidaab ka dhigoo mudaaric bal ka dhig fain tawallow fain tatawallow haddaa jeensataan fa innamaa calayhi nebiga dushiisa waxaa ahaaday oo keliya maa xummila maakii xummila nebiga lagu xambaaray oo lagu kalifay oo ah inuu diinta idin soo gaarsiiyo taa unbaa nebiga dushiisaa wacalaykum idinka dushiisa dulshiinna waxaa ahaatay maa kii xumiltum idinkana laydinku kalifay oo inaad maqashaan inaad adeecdaan ah inaad amarkiisa raacdaan ah calayhi salatu wasalaam qala waxay tihi fainta walowdaa war maadi ha laga macneeya maadi war sida saxiixaayo xooga badan ma aha tawallow bimacnaa bixadfi ixda taa-ayni tatawallow haddii aad jeensataan waa khidaab lala hadlaya iyagii wain tudiicuuhu haddii aad adeecdaan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam tahtaduu waa hanuunaysaa meel kale iyo jid kale oo qofku ku badbaadi karo oo hanuun gaarsiinaya oo waddo mustaqiima noqonaya ma jirho ilaa inuu raaco dariiqi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mooyaane ummaddiisu halkaas wadda aan hayn ma leh wain tudiicuuhu haddaa adeecdaan oo nebiga ah tahtaduu waad hanuunaysaa wamaa cala rasuuli rasuulka muxamedana dushiisa ma ahaan ila albalaaqu gaarsiin mooyaane almubiinu oo iska cad haddaa hadda khilaaftaanoo caasidaan isaga waxba dhiba dushiisa ma aha xaq iyo risaala laydinku soo dhiibay wuuna idin gaarsiiyey wa adda alamaana ammaanadii loo soo dhiibayna wuu gutay weeyaan waa la yimid wax kale oo isaga dushiisaana ma jiraan taasna halkaasaa la dhig wamaa cala rasuuli ila albalaaqu lmubiin wacad allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo minkum idinka idinku bayaansan minta bayaaniye ka dhig oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban ee wanaagsan la yimid iimaan iyo camal saalix kuwa noocaas ilaahay wuxuu u yabo layastakhlifannahum ilaahay khaliif yeeleen oo khaliif yeeleen hum iyaga fi lardi dhulka dhulka inay dhaxlayaan baa ilahay u ballan qaada khulafo ay ka noqonayaan oo maamulayaan kamaa sidii istakhlafa aladiina min qablihim istakhlafa oo u khaliif yeelay aladiina kuwii min qablihi iyaga ka horreeyey sidii iyaga kuwii ka horreeyey sidii reer bani israa'iil iyo kuwayaalihii la midka ahaaba dhulka loo makaniye fircoon iyo qoladiisii markii la baabi'iyey ay markaas ardi dhulkii iyo misra iyo ardi masar iyo ay ula wareegeen oo madax uga noqdeen gaaladii markii la baabi'iyey mu'miniintii daarahoodii iyo dhulkoodii ay ka taliyeen waxaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada madiine soo galay isaga iyo saxaabadii la socotay carabtii waa ka soo horjeensadeen saxaabadu marka hubkooday saa ugu taagnaan jirin ma hoyan jirin meel ma fadhiisan jirin ilaa hubkaa u jeena qaarsan markaas inta maalin is waraysan waxay dhaheen ma u malaynaysaa inaan noolaanayno innagoo aamin ah oo xasiloon oo ilaahay maha cid kale aan ka baqayn oo hubkaan iska dhignay ila har iyo hameen saasa hubka ugu taagan yahay markaasa aayaddu soo degtay ilaahay inuu dhulka makaninayo waayaboo dhacay mashaariq iyo maqaarib ummadda waa loo furo saxaabadu waxay diinta gaarsiiyeen faransa iyo hindiya dhexdeeda jasiiratulcarab iyo caagaan kalena iskaba dhaaf waa isagii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa dhulka iisoo dumay zawaaliya alard iisoo duubay oo kale dhulkii markaasaan waxaa lay tuseen mashaariqdeeda iyo maqaaribteeda ummadayduna boqortooyadeeda iyo mulkigeedu wuxuu gaarayaa in allaale intii dhulka la iisoo dhoweeyey oo la iisoo duubay waa mashriq iyo maqrib labadaa dhinac bay aada ugu fidayaan mashriq iyo maqrib amaa junuub iyo shimaal junuub waa koonfurta shimaal dhankaas waqooyiga ah faqaliilu binisbati ila almashriqi walmaqribi mashriq iyo maqrib siday u gaadhay diintu markii loo fiiriyo iyo mulkiga ummaddu waa iyo dhahay taas adduunku soo u kala yaal iyo qaaraduhu iyo wadammadu baad saa u fiirinaysa taas baa ilaahay u yabooha oo u ballan qaada walayumakinannahum walayumakinanna makaniyeen oo makaniya inuu ilaahay makaninayo lahum iyaga diinahum diinkooda alladii diinkaasoo irtadoo oo uga raali noqday lahum iyaga ilahay wuxuu kaloo u ballan qaado u yabooha diinka uga raali noqday waa diinu islaamkee ilaahay inuu makaninayo oo diinkaasi noqonaya caaliyan calaa kulli اladyaan diinahoo dhan mid ka sareeya walayubadilannahum ilaahay ugu bedeleen oo u bedeleen iyaga hum iyaga min bacdi khowfihim cabsidoodii dabadeed amnaa amni waa ballanqaad saddexaad xaalkooda inta ilaahay bedelayo hubkaan iyo argagaxan iyo waxaan ilaahay cabsi dabadeed inuu amni ugu bedelayo alladii adcamahu min juucin wa aamanahum waamanahum min khowf yacbuduunanii istinaaf haddaa ka dhigtid yacbuduunanii anay i caabudayaan laa yushrikuuna xaalisan sharig yeelaynin bi aniga shay-aa waxba aysan iigu sharig yeelayn yacbuduunanii haddaad istinaaf ka dhigin ina xaalaysay noqonaysa yacbuduunanii xaalay caabudayaan laa yushrikuuna bi xaalisan iigu sharig yeelayn shay-a waman kafara qofkii gaalooba bacda daalika intaa ka bacdi kufrigan waa maxay waa nicamta ilaahay qofkii jaxdiye shukrigeeda dafira kufrigii diintao dhan laga baxayey maaha qofkii sidaa la yimaada fa ulaaika kuwaasu hum iyaga unba alfaasiquun kuwa faasiqiinta daacada ilaahay ka baxay marka laysa alkufra billaahi loogama jeeda bay hadda midkaan nicmada qofkii ka kufriye weeye fa ulaaika hum alfaasiquun waaqiimuu waxaad ogtaan asalaata salaada oga waaatuu waxaad dhiibtaan azakaata zakadana bixiya waadiicu rasuula rasuulkana adeeca calayhi salaatu wasalaam lacallakum waxaa mudantihiin ama xaqiiqada ku tihi turxamuuna in laydin raxmado oo laydin naxariisto laa taxsabanna haw malaynin nabi allow calayka salaatu wasalaam alladiina kuwa kafaruu gaaloobe alladiina waxa kafaruu gaaloobe mucjiziina haw malayn kuwana cajzi gelinaya fil ardi dhulka dhexdiis inay nooga fakanayaan oo nooga caranayaan oo nagu cajzi gelinayaan haw malayn kuwa gaaladaah noocaas ilahay inay cajzi gelinayaan bale ilaahay qaadirun calayhim ilaahay waa karaa fii kulli xiinin wa aanin wakti kasta iyo zaman kasta markaas khitaabkeeda waa ujeedaa laa taxsabanna ummaddaa loo soo marinaya laakiin waxay ka dhigan tahay yaa man yasluxu lilkhidaabi war qofka in lala hadlo u suubadow kaaina man kaana cidow doonaba ha noqdee kaaina man kaana kuu doonaba ha ahaadee laa taxsabannahu malayn aladiina kuwa kafaruu gaaloobay mucjiziina fi lard wa ma'waahum iyaga hoygoodana kuwaas marjica oo dambe u noqonayaan gaaladu annaaru naar wey raaxo kastoo adduunka ay helaan waxba noqon mayso qof marjiciisa dambe jahannamo laga dhigay walabi'sa waxaa xumaaday almasiiru masiir iyo marjic baa xumaaday wala bisa waxaa baas yeeshay almasiiru almarjic iyo walma'aalu marjic iyo noqosho alladii yasiiruuna ilayhi baa u baas yeeshay kay xaggiisa u noqonayaan waa jahanamo wala bisa alla xumaaye almasiir masiir iyo marji xuma ay u noqonayaan waa naar hadda saa u ololaysa oo gaalnimo ay ku dhinteenoo weligood aysan ka baxayn oo weligeed adduunku intuu jiray iyo wax la mida maaha qadarkeedu adduunku waa wax marbuu bilowday marbuu dhammaanayaa laakiin aakhiradu weligeed bay jiraysaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay yaa man sadaqtum allaha warasuulah war kuwa alle iyo rasuulkiisa rumeeyado waayqanuu bishareecati alislaam islaamka sharcigiisa yaqiiniyado oo u fahansan sharciga islaamku inuu yahay nadaaman nadaam iyo wa xukman iyo wa minhaaja waxba kama dhimana kuwa noocaasow liyastaadinkum haydanka idan dalbeen aladiina kuwa malakat ay milkiday aymaanukum gacnihiinu midigayaalkiinu milkulyamiin kuwa u haysataan idin haydin weydiiseen u sheega idinku addoommada idiin jooga idan haydin weydiisteen markay idiin soo gelayaan guriga yaysan dalaq soo dhihin aadaab cajiiba baa laysbarayaa addoommadaa lagu hormara u sheega kuwaas idan haydin weydiisteen waaladiina kuwiina idan haydin weydiisteen lam yabluquu aan gaarin alxuluma aan gaarin qaanga oo minkum idinka idinka mid ah minkum xaal idinka idinka mid kuwa caruurta kuwa aan weli qaangaar gaarin maxay noqonayaan waa caruurta waaladiina kuwa waaladfaal ilmaha aladiina lam yabluquu aan gaarin alxuluma aan gaarin ragga waaweyn meeshay gaareen yaa ragga waaweynoo xorta ah weli meeshay gaareen aan gaarinoo aan qaan gaarin kuwaasna idan haydin warsadaan idan haydin weydiiyaan alxulum alixtilaam filmanaam weli ma gaarin inay hurdada ku riyoodaan macnaha isku junubaan oo manisidaa kaga timaado kuwaan weli gaarin ilmaha yareerkaa wey kuwa noocaas marka ilmuhu waa labo kuwo yaryar oo aan weli waxaasba garanayn qof qaawan iyo qof kale iyo waxaasoo dhan kuwaas waa nooc kuwana weli waysan qaan gaarine waa kobceen oo waa ka waawan yihiin kuwaas xoogaa aan weli qaan gaarin idan haydin weydiise alaaa maraatin labadaa qolaba saddex jeer alaaa maraatin fi alaaati awqaatin saddex waqti saddex waqti oo kala duwan markay rabaan inay idiin soo galaan iyagoo ilmihiinni ah idan haydin weydiise ahdaabtaana dadka la barayaa saddexdii waqtaa laguu sheegayaa min qabli salaati اlfajri fajarka iyo salaada subax fajarka salaadiisa horteed salaada subax maxaa ka horeeya waa hameen soo maa salaada subax dilaaceeda horteed oo waqtiga la hurdo wey weli dadku ay ku jiraan jiifkoodii iyo istiraaxadoodii xilliga ayaysan dalaq iska soo dhih qofkaasi ma diyaarsana waa waqti waana ilmahoodii waxiina tadacuuna marka aad dhigaysaan iyaabakum dharkiina min alahirati waqti boqoolka duhurkii min alahirati waqta duhri duhurka waqtigiisa markaad dharka iska siibaysaan maanta aad ku shaqo tagteen ama aad maanta gashanaydeen ama aad ku labisateen ee dharkii jiifka aad qaadanaysaan iskala bedelkaas qofku jirkiisa wax ka muuqanayaan markaasna hadday soo gelayaan idan haydin weydiise wa min bacdi salaati alcishaai cishaha salaadiisa dabadeedana oo markaad rabtaan inaad seexataanoo dharkii kale inta iska dhigaysaan dharkii misna jiifka a qaadanaysaan markaasna idan haydin weydiisa maxaa yeelay alaau cawraatin hiya middaasi waa alaau cawraat cawrooyin oo saddex ah oo lakum idinka idiin ahaada waxa weeyaan alaau alaaatu awqaatin cawradii baa la cabiree saddex waqti oo qofku asturkiisu uusan dhammaystirnayn weeye marka inta uu yimid duhurkii dharkii iska bedelay markuu cishihii inta ka rawaxay jiif u diyaar garoobay markaa salaadii xalay inta hurday salaadiisu wax ka horaysa habeenkii ah waa saddex waqti oo qofku uusan asturnayn oo cawradiisii laga yaabo inay muuqato oo in dadka indhihiisu ku dhacaan uusan raalli ka ahayn qaabku qofku u jiifo iyo dharkau qaba iyo sida wixii jirkiisa ka muuqdo iyo addoommadiinna rag iyo dumar ilmihiinna waxaa badhaan wakhtiyaashaa inaysan soo geli karin ilaa idan dalab mooyaane hooyadii gaar uguma geli karaan aabbihiina gaar uguma geli karaan labadoodina uma wada geli karaan waa inay idan dalbaan ilaa waa ilmo soo kobcado qaangaarkii ku dhowaaday kuwii qaangaaray waa la gaari doonaa taasina wata ilaahay wuxuu yidhi laysa ma ahaanin calaykum dushiinna muuminiinay walaa calayhim iyaga dushooda caruurta iyo addoommadaas junaaxu wax dembiya bacdahunna saddexdaa waqti dabadood saddexdaa waqti waqtiyada kaloo aan ahayn idan la-aan bay soo geli karaan waa waqtiya iska caaday markaa dadku iska diyaarsan yihiin dawaafuuna kuwa dawaafid badan weeye calaykum dushiinna waa addoommadiinnii iyo ilmihiinniyo waa kuwo dushiinna ku wareegid badan waa idiin shaqaynayaan hawl bay idiin hayaan way tegayaan waa imaanayaan waxbay keenayaan waxbay qaadayaan dawaafuuna calaykum bacdukum barkiin daaifun mid dawaafaya weeye calaa bacdin barka kale ku dul dawaafaya bacdukum barkiin calaa bacdin buu ahaada bacdukum barkiin dawaafuuna calaa bacdin ama daaifun calaa bacdin mid ku dul dawaafaya wey ku noqnoqonaya tagayoo imaanaya waqtiyadaas looma hayso wey kadaalika sidaasoo yubayinu allahu ilaahay u caddaynayaa lakum idinka alaayaati aayaadka iyo axkaamta ayaa ilaahay sidaa idinku caddaynaya wallaahu ilaahayna caliimun wey xakiimun wey waidaa balaqa markay gaaraan aladfaalu ilmaha yaryar caruurta aladfaalu markay gaaraan oo minkum xaggeena ka ahaaday minkum xaal xaggeena ka mid alxuluma markay gaaraan ilmihii yaryaraa kuwii hore ma gaarin qaangaar ma ogta waxaa kuu dhimanaayo niyaddaa iska lahayd kuwii qaangaaray iyaga ka war kuwa qaangaarka gaaray falyastaadinuu iyaguna ha idan dalbeen kama staadana aladiina siduu kuwii u idan dalbayeen min qablihim iyaga ka horreeyey kuwaan kuwii ka horreeyey say u idan dalbayeen oo dadka waaweyn oo ragga waaweyn oo ajnabigaayo baadida ah ama dadka waaweyn say u idan dalbayeen oo kale ha u idan dalbeen aadaabta ha sameeyey agee ku soo marna kama staadana aladiina min qablihim yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum guryaha gelinina aan guryihiinna ahayn xataa tasaanisu soomahay ilaah ka idan dalabtaan oo tusallima ka salaantaan dee guryahaan guryahoodii ahayn wey ilmuhum iyagaa guryaha le guryaha dadkan kaloo waaweyn baa dhiso waalidkaa ya guryahoodii maaha laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum wey ilaa idan dalabtaan waa inay idan dalbaan kadalika macno kalena waa ku jiraa kama saadana aladiina min qablihim kadalika sidaasa kaasaasi loo badan yahay yubayinu allahu ilahay u caddaynaya lakum idinka aayaati wallaahu ilaahayna caliimun weeye xakiimun weeye walqawaacidu kuwa fariistay min annisaai xaalay dumarka xaggiisa ka ahaadeen dumarka shaybabkaayoo cajaa-istaayoo da-da ah oo maxay ka fadhiisteen xayd waa ka fadhiisteenoo dhiiggii waa dhaafeen nin iyo zawjiya waxaas waa ka fadhiisteen da-doodu waa weynaatay kuwa noocaasa oo ka fadhiistay arrimahaas ee dumarka waaweyn ah allaati kuwaasoo laa yarjuuna aan rajaynayn nikaaxan guur wax guura aan rajaynayn macnaha xagga ragga baan dumarkaas guur ka qabin iyaga laakiin niyaddooda waxa ku jira iyo guurab guurrabiddooda iyo guurrabid la-aantooda iyagaa is og allaati laa yarjuuna nikaax dumarkaa waaweyn falaysa calayhinna dushooda ma ah junaaxu wax dembiya an yadacna inay dhigaan iyaabahunna dharkooda inay dhigaan hayra mutabarijaatin xaalay yihiin kuwa daahirinaya oo muujinaya biziinatin qurux kusoo bambaxaya qurux dumarkaas dharka ay dhigayaan waa dharkeen dharkan waa weyn oo jilbaabka ah inay iska dhigaan laakiin dhar kale oo asturayo nadiifoo fudud ay qaataan looma diidana ma aha inay muujinayaan meelihii jirka la diidanaa ama dhar khafiifa ay qaadanayaan oo eberkiisa ah ee waa maxay dharkan waaweyn oo dumarka iyo ragga fitanta iskaga baqay dumarku ha qaateen la yidhi iyo dharkan culus inay iska dhigaan dumarkaa waaweyn wax dembiga dushooda ma ahan dhar waxay qaadanayaan caadiya oo aan dadka soo jiidanayn wax birbirqaya iyo wax birbidhaamaya iyo wax shahwo kicinaya iyo waxaa lama rabo sideedaba dhararka noocaas lama gato oo dadku indhaha la raacayaan maradan weyn iyo jilbaabkan weyn iyo waxayna iska dhigaan baa loo ogolya iyagoo dharkooda kale qaba waana hayra mutabarijaatin xaala yihiin biziinatin wixii in la qariyo ay lagama maarmaanka ahayd waa u qarsoon yihiin wa an yastacfifna inay iska ma cafiif noqdaan iska dhowrsanaadaan inay is-asturaan baa khayru lahunna iyaga laftooda usii khayr badan oo dharkooda aysan iska dhigin ka sida gabdhaha dhaliirada ah isku asturayaan oo kale waxaa laga qaadanayaa is-asturkii iyo xijaabkii iyo lagama maarmaan inay tahay maxaa yeeley kuwaan ruqsaa la siiyey iyaga waa loo ogolaada shuruuddaasna waa lagu xiray wallaahu ilaahayna samiicun weeye caliimun weeye wa an yastacfifnabaa khayrun lahunna baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala marka in gabadhu jirkeedii asturayso oo qarinayso oo iska ilaalinayso waxyaalahaasoo dhan iyo tabarujka baa meeshaan waxaad ka qaadanaysa shuruud baa jidho dumarkaa waaweyn oo la yidhi dharkaa iska dhigi karaa waa inay yihiin gabdhaha aan ziino iyo qurux iyo ila raac iyo waxaas aysan ku harin oan guur ka rajaynayn damacinayn aan la ijtihaynayn shardiga labaadna waxaa weeye ziino iyo qurux waa inaysan kusoo bambaxayn taasna halkaasaa la dhig gabdhaha noocaas saasaa loo bayaaniyey iyaga waxba dushooda ma ahaan ma ahaanin baa lii waxaa la yidhi gabadhii raabicat alcadawiya la dhihi jiray ninkeedii markuu dhintay xasanulbasri baa ka idan dalbay iyo rag la socda ma soo galnaa waa u idanta soo gal daahi bay sii daysay daaha dabadiisay fadhiisatay xasanulbasri iyo raggii waxay dhaheen maadaama ninkaadi dhintay kollayna nin haddii lagama maarmaan noqonayso inaa guursatid arrintaasaan rabnaa inaan kaala hadalno soo dhowaadabat yaa idinku cilmi badan raggiinaan oo hadda aniga isla kay rabo inuu guursado kiineebaa isku sidaa isku wada waxaa la yidhaha ninka noogu wanaagsan waa xasanulbasri waxay ku tiri xasanow afar masalo haddaa iiga jawaabtid fa ana laka xaaskaadi baan noqonayaa wuxuu yidhi iweydii haddii ilaahay u waafajiyo waa ka jawaabayaa wax kasta waa aqaan lama yidhaahdee haddaad dhahday wax kasta waa aqaan cimaamadaa kaa dhacaysa waxba ma taqaanin aa ceeboobaysaa wixii aad taqaanin baa diinta la sheegaa waxaadan aqoonna ma aqaan baa la yidhahdaa haddaa islahda adoo hebel lagu dhihi jira haddaa maanta masalada garan weyda waa lagula yaabayaa taa dembiga kaa raacayaa ka daran waxay tihi markaan dhinto oo adduunye ka tago iimaan miyaan ku dhiman mise kuma dhimanayo suu yidhi haadaa qaybun waxaas waa cilmu qayb laa yaclamuhu ila allah ilaahay maa cid kale ma oga wuxuu yidhi waxay tihi qabriga markii lay dhigo oo munkar iyo nakiir ay wax weydiiyaan jawaabta ma u celin doonaa ma karayaa mise ma karayo raabicat lcadawiya hata taarikhdeeda miyaa haysaan waa gabar waa taariikh weyn ku leh islaamka wuxuu yidhi tanna waa qeyb kama jawaabaya waxay tihi dadka markii lasoo xashriya maalinta qiyaamada warqadihii camalkooda ku qornaa ay kala qaadqaataan oo kusoo duulduulaan kitaabkayga ma midigtaa layga sii mise bidixda wuxuu yidhi arrintaasi waa qeyb waxay tihi markii khalqiga laga dhex dhawaaqo oo la yidhaahdo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciiri labadaa waddo u kala dareera naariya janno labada firqa teebaan ka mid noqonaya wuxuu yidhi iyana waa qeyb waxay tihi marka afartaa cilmigooda qofaan haynin wuxuu noqon doono warka hayn waa afar meeloodoo khatareh kayfa yashtaqilu bitasawuj seebuu iskugu mashquulinaya inuu guursado ilaa isagaa laga soo dooray ragga yimid moogta waxay tihi xasanow su-aalkan aan ku weydiinaya kam khalaqa allaahu alcaql caqliga ilaahay abuuray intee nooc u qaybsamaa kaasu wuxuu yidhi haddaa waxaan garanayay weydiisaya waa toban nooc sagaal raggaa la siiyey midna dumarka midkaa dumarka ku jira ma yara waa mid weyn laftiisu waxay tidhi xasanow shahwada la abuuray oo ilaahay abuuray waa imis waa toban sagaalna dumarkaa la gashay midna ragga waxay tidhi xasanow sagaalkii dumarka la geshay oo aniga igu jidha waxaan ku ilaaliyo oo aan kaga adkaaday halkii caqliga ahayoo nala siiyey ilaa dumarkii hal xabaddii caqli ahay la siiyey baan sagaalkii shahwada ahayd ku difaaco kaga adkaado waan guurkii kaga istaago cibaado aan u taagna hari hameen adiguna hal mid oo shahwo ah oo ragga la geshay baa waxaa ku difaaci laadahay sagaal qayboodoo caqli ah oo lagu siiyey ilaa caqligii toban baa loo qabsho sagaal baa ragga la siyaadaya fabakal xasanu xasan markaas iska ooyey wa kharaja min cindiha meeshuu iskaga dhaqaaq waa la wacdiyey qof caalimada hashay darsigan intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab